halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
marka aad tahay wariye aadna joogto goobo dagaaladu saameeyeen gaar ahaana soomaaliya oo kale waxaa caado iska ah in inta badan aad aragto magacyada laysku adeegsanayo oo ay isku adeegsanayaan hadba dhinacyada dagaalamaya taasina waa caado inta badan dhex marta jamhadaha iyo dowladaha dirira dowladda soomaaliya al-shabaab ayaa ka dhex bilowday iminka dagaal cusub oo dhinaca warbaahinta iyo adeegsiga magacyo ah markii taliyaha nabad sugidda dowladda uu ku wargeliyay warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliya inay ugu yeeraan xarakada shaab magaca ogus taliyaha nabad sugidda jenaraal cabdiraxmaan tuuryare ayaa sheegay inaynan ahayn magaca al-shabaab magac fiican oo dhallinyaraha loogu yeero kooxdaas wuxuuna warbaahinta ka dalbay inay isticmaalaan magaca ogus oo ujeeddada iyo macnaha laga leeyahay taarurka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab ayaa fariin gaar ah ay warbaahinteeda soo marisay islamarkaana qayb ka midaba ay kula hadashay tv-ga afka carbeed ku hadlay aljaziira waxaa lagu sheegay in wariyihii magacaasu adeegsada dil ama uu mutaysan doono ciqaab adag oo xarakada shaab mariso waxaa iyana ay bilowday xarakadu iyadoo taa ka jawaabaysa in magaca ay ugu yeerto dowladda federaalka waxaana tabaraheeda internetka ay ku baahisay magaca ogus oo iyana si kale ay u isticmaaleen oo ah ay ka dhigeen ururka gumaynta ummadda soomaaliyeed arrintaas waxay noqotay mid dhib weyn ku noqonaysa saxaafadda soomaaliya waana tallaabada keentay in dhammaanba saxaafaddu iminka ay noqdaan kuwa labada dhinacba ka eedoobaya haddii magacyadaas ay siyaabo kala duwan u kala isticmaalaan waxaana caalamka oo dhan ka jira dowlado badan oo dagaalo ka dhexeeyo kuwaasoo aan ku mashquulin magacyada warbaahintu adeegsato muuse cali muuse cabdi oo ah wariye rugcadaaya ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay go-aanka dowladda isagoo xusay in saxaafadda aan hubaysnayn lagu amro magaca dowladdu bixiso inay tahay mid xadgudub ku ah xorriyadda hadalka cali wuxuu leeyahay urur kasta oo magacyo la baxa ayaa loogu yeeraa tusaalaha ayuu usoo qaatay ururo dagaalo ka jira dowlado waaweyn oo ay ka mid yihiin maraykanka oo dagaal kula jira alqaacida israa'il oo la dagaalamaysa xamaas iyo britain oo hore loo dagaallami jirtay ururka ceera